Tyson Foods waxay siin doontaa talaalka COVID-19 shaqaalaha warshada hilibka lo'da ee magaalada Dakota City, Nebraska Jimcaha. hadal qoraal ah shirkadu waxay ku sheegtay inay tahay daadad laga hubinayo in shaqaaluhu ay mariin u helin talaalka xarunta laga farsameeyo hilibka lo-da ayaa waxaa la ka shaqeeyaa in ka badan afar kun oo qof wana mid ka mid ah dhirta ugu weyn ee hilibka lo-da ee dalka qiyaastii kala badh shaqaalaha ayaa ka yimid iowa horantii bishan tyson wuxuu talaalka u fidiyey kumanan shaqaalaha ah oo ka shaqeeya xarumaha iowa ee ku jiraan storm lake waaxda caafimaadka dadweyneha iowa ayaa soo warinaysay inay siin jiraan dhimasho cusub sababa la xereeyay dhibaatooyinka covid-19 kadib todobad cusbucii xarumaha muddada dheer ayaa ka furuqeeyeen fayraska waxaa ka waxaa ka marka dilacay bartamaha iowa waxaa jira ku dhawaad shan boqolkiisa cusub labaatan iyo afarkii saacadood iyadoo labaatan iyo sagaal ku jiraan degmada wedbury dadka waxay ibsiin karaan qoryaha waxayna qaadan karaan qori gacmeed iyaga oo aan marka hore helin ogolaanshaha gobolka ee gobolka iyada oo la raacayo bilka golaha gurtida ee iowa ay ansixiyaan una diiraan governor kim ronald sharciga ayaa la xansiiyey isniinta iyada keliyay la tagaray jamhuuriga todobaadkii lasoo dhaafay waxaa ku sifaysay aqalka iyada oo tageero ka helaysa hal dimuqradi ah hindiisay sharciyeedka ayaa meesho ka saari doonaa shuruudaha ogolaanshaha gobolka ee hadda jira iyo baaritaanka asalka ah ee hubinaha in qofka qaata ama qaata qori aan laga xawibin lahanshabaha sabab la xira dambiyada hore ama xadgudubaha la geystay waxay hadda u socotaa gobanor cameron si ay u saxiixdo si ay sharci u noqoto